بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay baabkii cunwaankiisa iyo tarjamadiisu ay ahayd ahlulmacruufi fi اdunyaa ahlulmacruufi fi اlaakhira bal kolley macnaha xadiidkana waan soo aragnay baabkaa waxay noogaba harhsanaayeen baqiya ay noo harhsanayd waana tan baqiyadii oo wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثana اlxasan bnu cumar qaala xadaثana muctamiru قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال وبل بخاري maanta xadيiثkan wuxuu ka warinaya nin xaسن بن cمر la yidhaaho kole xaسن بن cمر بن shaقيط ayaa lagu magacaabayo aljarmi ama reer bني jamribo ah waa nin reer baصre ah oo koley dabaqadii dee sheekhadiisuba ay u badnaayeen iyo ahayd oo waa dadkii atbaacu taabiciintii laba kulmay dadkoodii ugu waaweynaa bukhaari baana la gooni noqday riwaayada oo ujeeddadu muslim iyo aimadan kale uu soo shalay ninkan riwaayo agtooda ami wax kamay warin oo kutubtooda kuma sugna ee waa nin saduuqoo bukhaari kaba wariyo maha halkanuna saxiixana kuba sugan muctamir ibnu sulaymaanna horeynuu soo maray aabihiisana waa sulaymaan ibnu taymi sulaymaan ibnu darkhani taymi oo isagana kitaabka waa inoogu horeeyo waa nin hiqaati ruwaad dee taabiciintii raggoodii aada u mudmudnaa cibaado iyo camal iyo dee itqaanka cilmiba ka mid ahaa weeye abu cuhmaan inahdina isna hore waan u soo marno waa nin dadkii rasuulka ilaahay waqtigiisiina soo gaadhay ahaa ee mukhadaramiinta la odhanayay yaanu laba kulminbe ee markii dambena cumrigiisaa dheeraado boqol buu dhaafo in badan buu rasuulka ilaahay kaba dambeeyey adigu waa taabici weynun haddaba wuxuu leeyahay muctamir ibnu sulaymaan waxaan u sheegay aabbahay oon la soo qaaday xadiid abi cuhmaan can salmaan abi cuhmaan inahdi xadiidku warinayey ee uu salmaan ka warinayay salmaan alfarisi oo ahaa annahu qaala markaa waa main isagoo marfuuca waati aynu soo marray cibaaradan ama xadiidku ee isagoo mawquufo weeye dee kale riwaayo kale oo marfuucina waa inoo dambaysa waa xadiid asalkiisu marfuuc yahay inuu yidhi salmaan alfarisi ina ahla almacruufi fi dunya wanaagga iyo macruufka dadka ehelkooda ah u ehelkaa adduunyadu hum iyaga ahlulmacruufi fi laakhirati macruufka iyo wanaaggana kuwa u ehelkaa aakhiro taas baan la soo qaaday kolley intani waa intii marfuucnimaan ku soo marnay xadiid intan kaba dheerba oo xadiidkii inooguba sugnayd ee bal kolley waa xadiidkii qabisat bnu burma uu warinayay taasay inooguba sugnayd waxaana dee macnahana waan soo sheegnay macnuhuna waxa weeyaan usan markaa horeba soo sheegnay addoonku waxaan uu samaynayo ee khayr iyo shara adduunyada uu ku samaynaya dee nataa'ij bay yeelanayaan iyo himaar iyo wax ka dhalanaya marka la eego aakhiro waayo dee aakhira waa maxalkii iyo daartii jazaha weeye insaan kastana camalkan uu la imanayo ama jazahan uu la kulmaya maalintaa qiyaamana waa bixasabi camali camalkiisii dee si waafaqsan oo halkaa hore waa ahlulmunkari fi dunya hum ahlulmunkari fi laakhira ayaynu kuba soo marrayo macnaa camalkan dadku ay la imanayaan jazaha ka ratibmaya aakhiro markay noqoto kolba camalku wuxuu ahaa ayay noqon hadduu khayr iyo sharba ahaayo markaa macruufkii la sameeyo ama munkarkii lala yimaadaba dee waa la yska abaal marinayaa oo ciddii la timi ee ayaa lagu abaal marinayaa wax jinsigii oo khayrkina khayr baa uu noqon dee wixii shar ahaa ee munkar ahaayeen laga toobad keenina iyadana waxay noqon dee jazihiisu munkar iyo shar buu noqonayaa bal waa macnaha shalayna aan tidhi kollay macno kaleon shalay sheegnayna way jireen oo ah dadkan dee iyagu ilaahay marka hore ka dhigay adduunyo dadkaas wanaagga iyo ixsaanka iyo samafalka iyo macruufka u ehelka ah dadkii markay noqoto hadday qowlkoodii noqoto iyo ficilkoodii iyo jaahoodiiyo cilmigoodii waxtarka ah aakhirana ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa kuwa shafaaco qaadaya inay noqdaan oo macruuf iyagana aakhiro ay yeeshaan bal macnaha labaadna shalay waan soo marray bal labada macnona halkan waa laguba sharxaaye xadiidkii saas ahaa ayaan la soo qaaday ee abu cuhmaan me uu ka wariyey salmaan isagu lamuu kulmin muctamir abu cuhmaan lamuu kulmin ee uu maqlay xadiidkan aabbihii buu u bandhigay fa qaala wuxuu yidhi markaas sulaymaan baa odhanaya inii anigu samictuhu xadiidka waan maqlay min abi cuhmaan markaa sanadku waa sanad saxiixuu noqonaya oo muctamir can abi cuhmaan inqidaac iyo kala go' baa meeshii iman lahaa aabbihii kol haddii uu soo galay oo aabbihii leeyay waan ka maqlay abu cuhmaan sanadku waa sanadkaa wada saxiixa inii anigu samictu waan maqlay min abi cuhmaana yuxadiثhu xaaluu warramaya can salmaana salmaan facaraftu waxaan gartay ana daaka kaas waa arrinkan oo ah macruufkan iyo wanaaggan iyo khayrka lala imanaya kadaaka sia inuu yahay oo aakhirana dee jazaha fiican inuu yeelanayo oo dee hal jazaa lixsaan ila lixsaan fama xadatu bihi axadan qad ugumaan warramin cidna iyada taas sababtii imaka ma garanayno uu sheeg waayey sababtu waa ka axaadiis badan buu leeyahay sulaymaanu taymiye waanu xadiidkan aanu cid ugu warramin dee inankiisan horteed ee laakiin bal isagii waxa ay noo sugan dee inuu warinayo abu cuhmaan ka wariyo can salmaan xadiidkana macnihiisa waa taan sheegnay imaka sian riwaayada inoogu taalana waa mowquuf macnaa salmaan bay ku taagan tahay oo dee salmaan halkan ugamay soo naqlin inuu yidhi rasuulkii ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee hadal ahaantiisii baa laynoo soo noqliyo waa mowquuf walow isagoo marfuuca shalay aan soo aragnay imikana riwaayadani ay marfuuc tahayba xadaثanaa muusa qaala xadaثanaa cabdulwaaxidi can caasimin can abi cuثmaana qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh wasalama mila sanadku waa dadkii hore aan soo arki jirnay ama aan soo araragnay muusehana waa badan yahay muuse bnu ismaaciil atabudaki aad buu u soo noqnoqday khaasatan xataa axaadiista aan dee markaa aan badnayn ee aan kitaabka ka aragnayba labada boqolun wax yar dheer aad buu ugu soo noqnoqonaya maxaa halkan jira uun milahu wuxuu wadaa xadiidkii imaka aan ka soo baxnay oo ah ina ahla almacruufi fi اddunyaa hum ahlu lmacruufi fi اlaakhira laakiin waxaa jira un riwaayadii hore salmaan buu hadalkiisa ahaa mowquuf buu ahaa halkan waa marfuuc riwaayadii hore abu cuhmaan waxaa inoogu sugnayd inuu salmaan ka warinayey imanka abu cuhmaan baa yidhi rasuulkii ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh abu cuhmaanna rasuulkii ilaahay ha soo gaadho ha islaamay isagoo rasuulkii ilaahay weli aanu wafaadin ee lamuu kulmin waa mukhadram markaa xadiidku dariiqan mursal buu noqonayaa manaa taabici baa xadiidkii u tiiriyey rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh saxaabigii ma sheegina laakiin dee riwaayadaa hore ay noo caddaynaysa cidduu ka maqlay salmaan inay ahayd arrin kalena way noo caddaynaysaa riwaayadan imika mursalkii oo inuu marfuuc yahay xadiidkii asalkiisu dee waana xadiidkii horena sidan kuba soo marro bal xadiidku mowquuf ahaanna waa wixii noo sugan marka salmaan lagu joojiyo haddii ay noqoto duruqdan aan isku biirsannana mursalkuna markay wax kale oo dee xoogeynaya la helo xataa mowquufa uu xoogoobaa cidda xataa daciifise wuxuu noqonayaa marfuuc ahaanna waa wax inoo suganun baabun ina kula macruufin sadaqa wax kastoo fiican oo shareecada xusnigeed iyo wanaaggeed lagu yaqaano waxaasi sadaquu noqonayaa bimacnaa ruuxii ajri iyo hawaab sadaqo ayaa ilaahay ka siinaya sadaqadna kuma koobna un maal la bixiyo kuma koobna acmaashan kale khayrkee dadku ay laba imanayaanna sadaqay tahay waxa weeyaan ajri iyo hawaab sadaqay kaba helayaan kollayna waa axaadiista isdaba socon doonta ayaan arki doonaa biidn illaahi tacaala xadaثanaa caliy bnu cayaashin qaala xadaثanaa abu kasaana qaala xadaثanii muxamed bnu اlmunkadiri عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال caliy ibnu cayaash iyo abuqasaan labadaa hore ayaa imika aynaan hore usoo arag moxamed ibnulmunkadir iyo jaabir iyaga hore ayaynu usoo aragnay intii axaadiisii aynoo horeysay caliy ibnu cayaash waa nin caalim ahaa oo culimmadii reer sham waqtigiisii ee waaweyneyd kaba mid ah siqa oo aada loogu kalsoon yahay oo dadkii atbaacu taabiciintii u dambeeyey kaba mid ah kaas weeye cali ibnu cayaash alalahani alxemsi magaaladan xemse la yidhaa iyabuu degaankeeda ahaa walow dee dimashqiya taasna uu joogayba abuqasaanna kolley waa kunyadiisan baa lagu yaqaanaaye magaciisa moxamed ibnu mudarif baa la idhaa moxamed ibnu mudarif abuqasaan waa nin isagu reer madiine ah oo isaguna siqo ah oo dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa marka waxaan leeyahay labada ninba waa atbaacu taabiciintii ee midna waa kuwii ugu dembeeyey atbaacu taabiciinta in cidi ka dembeyn midna waa kuwii ugu waaweynaayo dee cidda ka horeysa taabiciintun bay noqonaysa waa dabaqadii imaam maalik iyo dabaqadaasoo atbaacu taabiciintii waa raggii ugu waaweynaayo waxa iyaga ka horeeya waa dadkii dee taabiciintii ugu yaryaraa ee saxaabada wax ka mida soo gaadhay bay noqonayaan cidda iyaga kaba horeysaaba balayn haddaba kuwaas weeye labada kale waa dee moxamed imaamkaas iyo saxaabiga jaliilkaa iyada horeynuu soo aragnay wuxuu yihi haddaba jaabir bnu cabdillaahi can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaala anahu qaal wuxuu yidhi kulu macruufin sadaqat waa kulu macruufin macruufkuna waa dee ismi inoo jamcinaya wixii wanaagsanaay oo dhan wixii xagga sharciga lagu yaqaanay wanaagiisa waasan alamru bilmacruufba waa wax kastoo shareecadu ay la timi ay waajibisay ay sunnaysay ay jidaysay dadka looguba yeedhay waa macruuf haddaba macruuf kastaoo ruux la yimaadaa ama qowl ha noqdo ama ficil haba noqdee sadaquu noqonaya naftiisii uu kuba sadaqaysayoo ajri iyo thawaab sadaqaa looga qorayaa ruuxii taasoo uu yeelanayaaba macnaa arrinku sadaqadu kuma koobno maalkii uu ruuxu isagoo ku tadawucaya eeg oo sunno iyo uga jeediya tabaruc uu la baxayay ma aha ee wax alla wixii kale ee wanaagsan ee ruuxuu laba yimaadaaba sadaqo weeye iyadoo tafsiil arrinku leeyahay oo intan uu ka badan yahayna waa wax inoo dambeeyo axaadiida dambe inooguba iman xdثnا آdم بن أbي yاsn qال xdثnا شعبة qال xdثnي سعيد بن أbي بردة بن أbي موسى عن أbيه عan جده qال أنه qاal سندku waa dadkii hore aadم بن أbي sna bilowyadii xadيiثkaba sheekhan bukخhaarي waan soo haynay weliba marar baynu soo aragnay شhucbaba qoladan kale isdhashayna kolley kitaabka way noogu soo wada horeeyeen سعيid بن أbي بردة waa nin taabiciinta raggii ugu yaryarayd oo siqa ah kolkol kutubta hadday dhacday ibnu cumar isagoo wax ka warinaya waxaa la yidhaha muu soo gaadhinoo riwaayada inqidaac ama irsaal baa jira abuburdana habeen maalin dhowidba waxaan soo haynay iyadoo nin kale oo u awow yahay oo burayd ibnu cabdilaahi la yidhaah uu ka warinayo kanise waa inankiisii kaa awowbuu u ahaa burayd ibnu cabdillaahi can abi burdata can abi muusa maantana waa saciid ibnu abi burdata can abiihi oo abu burda iyo awowgii oo abu muuسى aلأشcariya taaba weeye haddaba can jadihi awowgu abu muuسى aلأشcariya qaala wuxuu yihi qaala النabiyu slى الlahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi calىa kuli muslimi ruux kastoo muslimo korkiisa waxa ah sadaqaة sadaqo oo ruux kastoo muslimo waxa laga doonaya oo dee isaga korkiisa ah sadaqo uu la baxo sadaqo uu la baxo taas qaaluu waxay idhahaan fain lam yajid haddaanu helin oo dee waxay kaba fahmeen innaguba sadaqo marka la idhaaho waxaan ruuxa fahamkiisa usoo degdegayo inay maal lala baxa ay tahay wax maala ama cadiyadii maal inay tahay markaasaa maxay weydiinayaan rasuulkii ilaahay ruuxii aan maalba lahayn sadaqadaas seebu kula imanaya kol haddaan la kala qaadin oo ruux kastoo muslima dee bal matalan markaa kii maalka lahaa iyo kii aan maalka lahaynba labadiiba dee waa muslimiintii laga doonaya sadaqa ay la baxaan tiibay deeta la yimaadeen su-aashan oo waxay yidhaaheen fain lam yajid haddaanu helinoo ujeedadu maa yatasadaqu bihi weeye wuxuu sadaqo ula baxo oo maalaba haddaanu haysan see buu yeelayaa sadaqadan see buu ku gudanayaa saaran ee uu wuxu sadaqaysanaya qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fayactamilu waa shaqaynayaa biyadayhi labadiisa gacmood ayuu ku shaqayn anaa dee acmaashii kale khayrka ahayd baa iyadna sadaqo ahe wax buu la iman wax camal ah oo uu gacmihiisa ku shaqeeyo uu wax ku kasbado ama samco ha noqoto tijaaro ha noqoto wax kale dee taasna u naftiisii buu ku nafaqayn ciddii nafaqadooda waajibka ku ahayd ay saarnayd buu ku nafaqayn in su-aashii dadku kaga maarmi bal wixii kale khayr ee kale uu ku samayn karayana waa ku samayn oo waa kaasoo fa yanfacu u anfici markaa nafsa uu naftiisii buu anfacaya oo waxaan uu kasbaday buu ku anfici dee xagga nafaqadan uu nafaqaynayo naftiisii dee uu su-aal dadna kaga maarmayo isagana wixii uu kuba intifaacayo wayatasadaqu waxaa uga soo baxay shaqadaa gacantiisana uu sadaqaysan qaale waxay yidhahan fain lam yastadex haddaanu karin boo nin shaqo qaban karaba aanu ahayn gacmihiisa ku shaqayn kara aanu ahayn waa cadzi awood la-aan baa meeshii jirtaa sadaqadan see buu ku gudanayaa aw lam yafcal ama aanu samayn bal awd haddaynaan lishaki ka dhigin oon litanwiic ka dhigno lam yastadicna maxay noqon waa lam yastadic cajzan weeye awood la-aan buu u kari waayo maba karayo waa mid aw lam yafcalna lam yafcal dee waa alcamala biyadayhi isagoon xoolo kala lahayn kasalan maalan iyo wahsi daraaddeed iyo ama shuqloon uu wax kale kaga shuqloon yahay sida cilmi dalabki iyo waxyaalo hadday taasi jirto oonu la iman wixii samayn yactamil biyadaydii ama aanu karinba oo awoodba aanu taa u lahayn sadaqadan korkiisa saaran see buu ku gudanayaa qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fayucinu waa u kaalmaynayaa dalxaajati baahida ka u saaxiibka almalhuufa muddarka ah dhibaataysan rafaadsan kaas buu bal u kaalmayno isuu u kaalmayn ficil waa u kaalmayn hadduu karayo hadalkii waa kaalmuu noqon ficilkii kaalmuu noqon hadday labadiiba israacsan yihiinna waaba dee kasii ahamsan tahay ee ruuxa caynkaas ee mudarka ee baahan ee dhibaataysan ayuu caawinu u kaalmayn qaali waxay yidhahan fain lam yafcal haddii aanu taasna samayn oo ruuxiiba aanu arrinkaas ruux malhuuf oo uu kaalmeeyey aanu jirin kolley waa dad khayrdoon ahaa marka waxay eegayeen wixii ugu badnaaye dee mumkin ahaayee ruuxu haddii dee duruuf kale ku timaada amaanay waxaanay u suurtogelin bal khayrkan laga dooniyo sadaqadan laga dooniyo sidii uu kuba gudan lahaa bal taasna haddaanu samayn see buu yeelayaa sadaqadiisuu ku gudanayaa muxuu samaynayaa ruuxaasi qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faya'muru bilkhayri khayrkii aw ya'muru bilmacruuf waa shakitan alkhayr iyo almacruuf waa islaa mid wixii wanaagsanaa buu dadka amri taas baa sadaqa ah oo ruux kaal matalan baahan iyo dhibaataysan uu u kaalmeeyey sadaqo oo sida xadiid kaleba inooguba sugnayd rasuulka ilaahi wuxuu gaadhsiiyey waa ruux ka soo qaad alaabbaa buu daabadiisii saarayaayo waad u saartay ama waad u kaalmaysay dee alaabtiisii baad sare u dhiibtay uun dhulka kaba taalay sadaqay taasna noqon hadduu si kale isagii badhitaaruhu fuushiiyo waa sadaqo wixii kale uu samayn karaa waa adigu bal sadaqadu waa macruuf kasta oo lala yimaado taasi waa sadaqo dikrigan lala imanayo tasbiix iyo takbiir iyo waa sadaqo axaadiistii baa inoogu dambayso taas ee bal wanaaggii buu fari taas baa sadaqadii uu ku gudanaya qaalu waxay yidhahan fain lam yafcal taasna haddaanu samayn maxay arrintiisu noqonaysaa qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fayumsiku wuxuu ka joogsanayaa can shari sharki oo macnaa sharki imika nahyigiiba ma isagii fara ha ka qaado yaa wax shara ha ka dheeraado yaanu samayn ha ka joogsado fa innahu imsaagaas waa joogsigaa uu sharki ka joogsaday ka reebtoomay ee uu dee ka tegey lahu isaga sadaqatun sadaqu u yahay oo macnaa khayrkii la samaynayay yaanu maalba ahaanina waa sadaqo ruuxu hadduu sharkii faraha ka qaaduu ka joogsaduu naftiisii ka xakameeyana taasi sadaqo ayay noqonaysaa in kolley xadiid hore abu darna waan soo aragnay casharkii hore waanu inoo soo noqon doonaa xadiidkaasi waaba kan xadiidka xadiidkii ee macnuhu kolley waan intaan soo laqbayna de markaa macnuhu waxa weeyaan un sadaqadu kuma koobna un maalkii kuma koobna ee acmaashii kale khayrkee lala imanayeyna sadaqay noqonaysaa xadaثna msdd qala xadaثna yaحyى can hishaam bni curwata qala xadaثanii abi ana abaa murawixin algifaariya akhbarahu ana abaa darin akhbarahu anahu sa'la rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalam waa takraar xadiidkani shalaytuu casharkii inooguba sugnaa abaa murawixna shalaytaan soo sheegnay oo barhkooda ay saxbaba dee gaadhsiiyeene laakiin aan nidhi waa taabici hiqa ayuu noqonaya haddaan saxbaba uga sugnaan shalayna waan nidhi reer bani khifaar weeyo markaa hore inalooma socona waa kan imaka nisbadiisii abuder bay isla reeriyiin alkhifaariya abu derba anahu sa'ala rasuul اllahi salى اllahu عalيyh wasalam rasuulka ilaahay buu weydiiyey oo wuxuu ku yidhi ayulcamali afdalu camal la sameeyo keebaa ugu fadli badan qaala iimaan billaahi wa jihaadun fii sabiili waa xadiidkii aan shalayta soo macnaynay markaa imaka lawaan la qabaynayaa un waa iimaan ilaahay la rumeeyo iyo iyadoo licilaa'i kelimati illaahi loo jihaado qaala wuxuu idhi abu darfa ayuriqaabi addoomaha teebaa afdal u fadli badan waa addoomaha la xoraynayo jamcu raqabatin weeye waa xorayntii addoomaha teebaa u fadli badanoo bal ruuxee ma marka la eego xagga addoomaha in la xoreeyo matalan dee ajrigeedu uu ka badan yahay ajrigii dee kuwo kaloo la midkood la xoreeyo ajrigeeda uu kaba badan yahay qaale wuxuu uhi aklahaata ugu qaalisan samanan xagga lacagta wa anfasa uguna qiimo badan uguna nafiisan ee loogu jecelaya cinda ahliha ehelkeeda agti waa taas ayaa ugu ajri badan qaala wuxuu yidhi ara-ayta ii warran bal rasuulkii ilaahay lam afcal haddaanan taas samayn oo addoon maan xorayn bal matalan jihaadkaa ma tegin bal dee khayrkii seebaan ku helayaan ku gaadhayaan ajri ku helayaan qaala wuxuu uhi tuciinu waad u kaalmaynaysaa daa'ican ay daa dayaacin saan shalayba ku soo maray ruux dayaaciya halla u saaxiiba faqri iyo baahi baa jirta ama wax ka taas oo kale nusqooyinka qaarkood ama riwaayaadka qaarkood saanican baa dhacday oo ruuxaa dee farsamo watee laga yaabo aan sugine dhici kartana baahina ay jirtee dadkiina ay sancadiisan iyo laleeyahy waa ka maarmayba oo laga yaabaa ina cidi u ihtimaamin ayaad u kaalmaynba daayacna ama wadaawi dayaac faqri dacfi kale waxyaalo kale ruuxi dee dayaacu saaxiibka aw tasnacu liakhraqa ama ku aan waxbaba aqoon farsamo aqoono ayaad waxu samayn kab ha u sameeyo wax kale ha u sameeyo wuxoo kale oo aanu qabsan karaynba waa ka aan isagu akhraqu waa ka aan dee sanco gacameed oo u garanayo aanu jirin ayaad waxu samayn ajri bay noqonaysaa iyo sadaqo qaala ara-ayta in lam afcal qaala wuxu uhi tadacu naasa dadkaad kala tegi mina shari halka xadiidkii imaka aan kaba soo baxnay ee uu lahaa abu muusa alashcari fayumsiku can ishar dadkaad sharkaagii iyo dhibkaagiibaa dadka ka haysan ood kala tegi fa innahaa khasladaasi waa dee ka taga aad kala tegayso ad ka markaa sharkaagii dadka aad kala tegaysa macnaa dadku ay kaa badbaadayaan sadaqatun sadaqa weeye tasadaqu tatasadaqu biha aad sadaqaysanaysa calaa nafs can nafsiga naftaada xaggeed sadaqaad kala baxaysa weeye waa camal khayra oo wanaagsan oo sadaqo kuu noqda xadiidku waa kii aan soo aragnay xadaثna abu النuعmaani qaale xadaثanii mahdiy bnu maymuni can waasili mawlى abi cuyaynata can yaحya bni cuqayri can yaحya bni yacmura can abi اlأswad الducariyi can abi darin qaala qiila ya rasuul الlahi abu dar اlgifaari xadiidkii weeye waana xadiid kolley a aragteen oo xataa dee kuba sugnaa arbacuunkana kuba sugnaa iyo kutubta kale axaadiista walow intan uu kaba dheeraa marka la eego halkan waa qayb ahaan baan arki doonaa abu nucmaankana kitaabka bilowyadiisii iyo dee marar kala duwan baan soo aragnay kole isagoon kunyadan aan ahayna maalin dhoweyd waan soo aragno oo xadahanaa caarimun uu yidhi waa ninkaa caarim laqabkiisu yahay baa kunyadiisna abunaacim abu nucmaan ay tahay moxamed ibnu fadli sudusi sheekha bukhaari mahdiy ibnu maymuunna isna waa nin siqo horaan usoo aragnay balla waxaad moodaa afarta dambe imika inay inoogu horeyso dee horena waa ti aan laamo wada qabanaye laakiin si yaroo kooban waaba intaasana soo noqnoqon haddaan u sheego waasil waa ninkan magaciisa hore waa nin marka la eego saxaabadii wax ka soo gaadhay laakiin cid saxaabo uu arkay oynu ognahay ma jirto ama lasoo naqliyey atbaacu taabiciintu buu ficlan ugaga mid yahay walow dadkii taabiciinta ugu yaryaraa la da-yahay ama la mucaasarooday waa nin aymo kala duwane ay yidhaahaan waasiqo ama ay tawsiiqiyaan xaafid saduuqa kuba gaabsado caabidna ahaa dee siqana ayaan leenahay bal waxa weeya taas oo ninkan waasil mawla abi cuyaynata ama yaxya bnu cuqaylin kolley asalkiisa hore reer basru ahaa markii dambena magaaladii marwo la odhanaya khuraasaan ku taalay buu degay waana nin taabiciya isagiiyo sheekhiisuba bal waa isla dabaqe min baabi riwaayat alaqraan bay noqon waa saduuq sheekhiisuna yaxya bnu yacmur kolley waa nin hiqa ahaa fasaaxo badnaa laba yidhaaho waktigii ugu horreysay saxaabadu masaaxifta qoreen cahdigii dee abubakar baa horta la wada ururiyey yaan musxaf lagaba samayn be laakiin waa la dhameeyey oo kitaabadiisu way dhammayd oo markaa ugu dambeynna markii cahdigii cuhmaan dee iyadoo taa lasoo qaaday waktigii abubakar markii dagaalkii yamaama dhacay dabadeed la qoray oo aqalkii xabse taale lasoo qaaday oo qolooyinna loo saaray bay masaaxiftii cahdigii cuhmaan la qoray haddaba masaaxifta qoritaankeedu xataa dhibcooyinkan dee xurufta ay kala leeyihiin waktigaa hore kumay qornayn oo iyagu dee kolley waxyaalahaasna ishtibaah ugama imanahayn luqadoodii iyo dee xifdigii iyo itqaankii ay lahaayeen markii dambe waxaaba la yidhaahaabo waa dee cid qur-aanka nuqdooyinkan uba yeelyeelay waa ninkii ugu horreeyaa la yidhaha ma isaga yaxya bnu yacmar yacmur kalle waa nin hiqaha walow laga yaaba aan filaya ciraaq inuu ka saaray ninkii xajaaj ahaa ee wuxuu joogay marwe ayuu qaadi ka ahaa waa nin caalimo oo halkaasna marwe intuu degay qaadina ka noqday abulaswad addu'alina waa taabici weyn oo la arkay rasuulka ilaahina inuu soo gaadhay addu'ali halkaa beddelkeedana reerka labada wej baa ku bannaan kutubtana labaduba way u yimaadeen addu'aliyu iyo addiiliyu iyadoo addiiliyu la yidhaha hamsad meeshii ay wow u bedelanto oo addiiliyu iyo iyadoo san ay tahay du'il baa reerka la odhanaya addu'aliyu baa taas abulaswad waxa weeye waa nin asxaabtii markii dambe cali bn abi aalibna laba joogay culimadii bal maalan ma ahaa in qolooyinkaas dee ciraaq iyo taabiciinta waktigoodii dee saxaabadii oo joogtay isagoo kolley saxaabadii oo barhkood joogaan buu dhintayba waayo nin weyn buu ahaa waktigaa horeba oo dee rag saxaaba isku da ahaayeen waa la heliba ee magaciisa inoo soo naqliya nin la yidhaha daalim ibnu ibnu camr ibnu sufyaan barhkoodna way isweydaariyaan oo camr ibnu daalim way yidhaahaan adigu aqwaal kalena waa la yidhi laakiin bal wuxuu ku shuuroobay kunyadiisan iyo nisbadan abulaswad idducali waa nin hiqa ah faadil ahaa mukhadram ahaa waxaana markii dee naxwo la bilaabayey qoraalkeed inta dadkii ay isdhex galeen oo dad badan oo soo islaamay luqadoodu aanu carab ahayn iyo magaalooyinkiina la degeen luqadii markii hore dee dadku ay u lahaayeen dabiica ahaan ee iyagu aan laxni iyo waxyaalaha aanay kuba hadli jirin markay isbedeshay ee la doonay naxwada in la dejiyo oo dee amiir اlmuminiin cali bnu abi aalibna uu amray ninkii uu amray ee uu una tilmaamay bal waxyaalaha uu ururinayo ninkii weeye abulaswad iducali ee naxwada markii ugu horreysay amiir اlmuminiin baana dee kolley khadawaadkii iyo waxyaalihii iyo bal abwaabtii deemuhimkaayd u tilmaamayo sida uu samaynayo waana isagaa dee raggii ugu horreeyey naxwa in dee bal la eego qawaacidii oo la qoro abulaswad iduali ninkaaba weeye haddaba ninkaas baa xadiidka wuxuu ka warinayaa abu dar oo qaala wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi dahaba way la tegeen waa dadkii fuqarada ahaabaa odhanaya ahlu duhuuri dadkii maalka badan lahaa bilujuuri ujuurtii bay la tegeen duhuur waa jamcu dasrin waa almaal اlkasiir ujuurna waa jamcu ajrin waa dee ajrigii maka sawaabkii laga helaya acmaashi dee markaa iyagoo say ula tegeenoo ujeedadu nimankaasi ajrigii iska qaato anagoo ajrigii waana laga dee iyagaa nooga badiyey weeye ajrigii iyagaa la tegay say ula tegeen bay sheegayaan oo wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa weydiiyo wamaa daake yusaluuna way tukanayaan kamaa nusalli san u tukano markaa ajrigii salaad laga helayey dee way nala nagula siman yihiin wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu san u soomnoona way u soomayaan wayatasaddaquuna way sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim amwaashooda waxa iyaga dheer xaajadooda baahidooda waxa dheerna sadaqay ula baxayaan marka waxa ay leeyihiin dee saxaabada rasuulkii ilaahay uba yimi ee fuqarada ahaa dadkii xoolaha lahaa baa ajrigii wada qaatayoo camalkii badani uun ahaa dee waanu u simanahay oo ajrigaa kuma kala badnee si aanu u soomno ama aanu u tukanay iyaguna u tukadaan oy u soomaan marka ajrigaa ee waanu wada leenaha waa naga dhexeeya laakiin acmaashii maaliga ahayd ama maal iyo badan isugu jirtay waa sada zakadii lala baxayay sadaqaadkii maalkii jihaad laguma tegayey xorayntii addooma la xoreynayey bal xaj iyo cumro markay noqoto dee maal buu uba baahan yahay acmaasha ama maali maxdiya ah ama maal iyo badan isuguma jira ee anagu ma karayno iyaguna way karayaano ajrigii halkaa ka imanayana iyagaa iska wada qaatay marka iyagaa nooga dheereeyey ajrigii darajaadkii sarena iyagaa la tegay qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi alaysa qad jacala allahu lakum maa tasaddaquuna alaysa miyaanu ahayn shan qad jacala inuu yeelay allahu ilaahay lakum idinka maa tasaddaquuna waxaa sadaqo ula baxdaan kolley ficilkan maa tasaddaquunana asalku maa tatasaddaquuna buu ahaa labadii tood baa mid loo gooyey iqtisaar ahaan iyo takfiif ahaanuun wax kale maahee oo ilaahay macnaa miyaanu idin yeelinoo macnaa waxa weeye uun ilaahay wuxuu idin yeelay idinkana sadaqo waxa ula baxdaan oo sadaqadu maaluun kuma koobnaa idinkoon xoolo lahayn baa sadaqo ilaahay idin yeelay aad la baxdaan tiibuu u sheegaya wuxuu yidhi ina bikulli tasbiixatin tasbiixo kasta waa qowl kastaoo ku qowshaan subxaana allah xataa marba haba noqoto wa taxmiidatin iyo taxmiido kasta waa تxmiido kasta oo alxamdu lilah aada tidhaahaan kolley riwaayaadka xadiidka barhkooda oo takbiira la socotay allahu akbarti sadaqatan sadaqa idinku sugan oo taas sadaqay noqonaysaa dee sadaqatana rafciya oo bal maala dee waxa weeyaan tanna mala ishaare ba sadaqatan taa horaan khabarkii ka dhigaynaa tanna ismigii waxa weeye ujeeddadu sadaqadii aan la imanima ee tasbiixdii iyo takbiirtii iyo taxmiidkii wax maal ku xidhan maaha waana waxaa ruuxa isagoo jiifa iyo isagoo fadhiya iyo isagoo socda iyo isagoo xataa hawl kale ku jira uu laba iman karayo sadaqa laydinka qoraya ajri sadaqa idinka socota wa fii budci axadikum axadkiin farjigiisana sadaqatun sadaqa ku sugan oo kulankaa dumarkiina la kulmaysaanna ilaahay dee dumarkaa xalaashaa ilaahay ajri iyo thawaab buu idinka siinaya sadaqa halkaasna idinka qormaysa qiila waxaa la yidhi rasuulkii ilaahay lagu yidhi fii shahwatihi sadaqatun afii qadaa'i shahwati waxaan de wax naftiisii doonaysay isagaa jeclaaba shahwada wax cibaado iyo daaco baabkeedna ma ahayne shahwadiisa gudashadeeda ma ajri buu ka helayaa kulankan uu haweenaydiisa laba kulmayo qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh low wadaca hadduu dhigo shahwadiisii fi lxaraami xaraam waa zino alaysa miyaanu ahayn kaana calayhi korkiisa inuu ahaan laa wisrun dembi oo hadduu bal eego wixii xaaraam uu waxaan shahwadiisii uu ku guto sow dembi ugama yimaadeen dehaa weeye bala fakadalika saas oo kale idaa wadacahaa hadduu dhigo fi lxalaali xalaal shahwadiisii oo xalaal kuba guto in kaana lahu ajrun ajri baa ugu sugnaanaya oo dee bal kolley waxyaalahani oo waxyaalihii mubaaxaadkaa inta badanna culimadu arrinkan niyay kuba xidhaan marka ajri imanayo wixii waa xalaal waa shay mubaaxoo kuu bannaan isagii kala dillayo mubaaxoo dee sunnana aan laga dhigin waajibna aan lagaba dhigin in asalkiisu ajri kuma tacalluqaye waxa ku tacalluqaya arrintu inuu dee aad ka tegi karto lana iman karto laakiin niyo fiican hadday la xidhiidho oo markaa uu haweenadiisii u tegayo ilmo dee waxa weeyaan ayaabuu ku doonayaa ee saalixayn ilaahay kaba siiyo inuu naftiisii ku icfaafiyo oo zine iyo waxyaalaha kaga dhowrsado zawjadiisan inuu ku icfaafiyo bal qarad fiican baa meeshii waxa weeyaan iyo niyo fiican iyo qasad fiican baa la xidhiidhay cibaada isu rogaysa sida cuntadan la cunayaba hadduu ruuxu markaa waa shay mubaaxa niyadiisu hadday iyadai kaafil umuuraha dee kaba tahay daaco kaa dhigayana waa wuxuu bannaan buu laba yime laakiin ajri baa looga qoraya ma odhanayno haddii laakiin uu cuntadii u cuno isagoo le niyeysan inuu daacadii ilaahay ugu xoogaysto waa seexday oo adoo nashiida aada soo toostid ood salaaddii u soo kacdid howlahaagiina adoo dee waxa weeyaan ka daalin aada qabsatid niyadaasuu laba yimi shaygii daa mubaaxa ahaa ayay niyadu u beddelaysaa daacay u beddelaysaa oo waaba fawaa'idda ay niyadu leedahay oo ah shay mubaaxi inay u beddelayso daaco bal xadiidka dee bal kolley waata intooda badani kuba fasiraan walow imaka ay tahay kol haddii dee xaaraam uu kuba dhaco dembi ugaba imanaya xalaashan la imaatinkeedu iyadoyna niyaba eegin baa iyaduna xaaraamtii la iska ilaaliyey sharkaa uu kaba tegey oo uu bal matalan shaygan xalaasha laba imanaya iyaduna sadaqay noqonaysaa ajri bay noqonaysaa ruuxii loogaba qoro bal xadiidkiisa waa intan ka dheernaa kolley saxiixa muslim iyana waa inooguba sugnaa dee waxa weeyaan riyaadka iyo dee riyaadda saalixiin iyo kutub kaloo yaryarina isagoo wada dheer riwaayadaa inay dib ugu soo noqdeen oo rasuulka ilaahay markii dambena dee bal umuuro kale u tilmaamay oo tasbiixdan iyo taxmiiddan iyo takbiirtan salaada dabadood aan la nimaadniyo balow xadiidkii addee idin soo maray garanaysaan ete iyada inoogu sugan axaadiidan waxa weeyaan sadaqadu inaanay ku koobnayn maal lala baxo sadaqadu shay kastoo macruuf oo wanaagsanba sadaqo inay noqonayaan haddii dee bal macnaha ballaadhan aan qaadnana ruux kasta ama xoola hal ahaada ama yaanu lahaaninbe sadaqo waa la iman karaa oo dee waa acmaashan kala duwan ee lalaba imanaya macruufkan ayaa sadaqo ah marka kii aan xoolaa lahaynna wuxuu ku sadaqaysta waa haystaa weeye acmaashan khayrku laba imanaya xadaanaa me baabu imaadat اladab waa dhibkii oo laga suuliyo dariiqa bal fadliga iyo uu leeyahay ayuu baabkiisi yahay xadaثana abu caasimin can abana bni samcata can abilwaasici jaabiri can abi barzata alaslamiyi qaala qultu anaa kolley intii aan dee taraajim ka yar sheegayey waa sheegnay casharkiina weli waa inoo socdaaye waxaa ishkaal kale kolkol iyadoo dee ninkii aan bal matalan suurtagal ay tae mar labaad inaanu soo noqona waa yar dee dhaafitaankiisa la dhaafaa malawe bal abu caasim annabiil horeynuu marar kala duwan soo maray sheekhan bukhaari kunyadiisana aada uguba shuuroobay iyo laqabka annabiil kolley horean usoo sheego daxaak ibnu makhlad baa la yidhaahaa ninkan kale kitaabka sunnaha iyo kutubta le ibnu abi caasim ee wax laga soo naqliyaana waa inankiisa kaasi ibnu abi caasim kani waa abu caasim waana bukhari sheekhadiisa ragga ugu waaweyn waayo waa nin dee taabiciintii soo gaadhay waa nin atbaacu taabiciintii kaa mid ah marka lamay wadaagsan muslim iyo dadkani ama qolooyinkan kale abu caasim la kulankiisa muslim waa ka wariyaaye laakiin nin baa udhexeeya had iyo goor muslim ma soo gaadhin oo umay suurto gelin oo abu caasim la kulmo saa daraaddeed baanay dee muslim kitaabkiisa ku sugnayn axaadiista rasuulka ilaahiye muslim u dhaxayso saddex ruuxun ama hulaati laba yidhaahaa bukhaari jaamiciisana waa jiraan labaataneeyo xadiid ama labaiyo labaatan kitaabkana horta xadiid baynu mar soo aragnay oo dad sidan oo kale oo taabiciintii la kulmay ayuu soo gaadhay isagii oo dee kolkol marka aan cid kale soo gelgelin anna atbaacu taabiciintii nin taabiciya nin saxaabi israacaan baa saddexay noqonaysa bal abu caasim waa ninkaas abaan ibnu samca iyo abulwaasic hore umaynaan soo marin abaan ibnu samcana waa nin reer basraa waa nin saduuqa adugu waxaa la yidhaha beryihii dambe ee cumrigiisa u dambeeyey ayaa xifdigiisii dee inta badan iyagii kolkol kutub kamay warin jirin waa axaadiis ay xifdiyeen oo ay qabteen oo dee bal markaasa ay culimaduna dee ninkii isagoo siqa ah itqaan badan haddana ninkastaa laguma dayn jirina waa lala socon jiray axwaashiisa talow xifdigiisii ma isbedelay marka dee markuu ruuxu weynaado iyo kolkol xifdigu si hore ma ahaanayo qolooyin baa jira dee ruwaadda kaba mid ay mukhtalidiin markaa ku magacaabeen waa dadkii xifdigoodii xumaaday dib u xumaaday iyagoo markii hore lahaa dee xadiidkoodana markaa waxa dambeeya waxa horaa la kala soocaayo ka horena waa la aqbalaa ka dambena wixii marka dambe lala kulmayna waa la iska ilaaliya haddii la kala garan waayo xadiidkiisii isku dhex jiro ee sa lagu kala soocaana waa ruwaaddan isaga ka warinaysa ruwaddii baa qaar raggii berigii hore la kulmay intii uu dee xifdigiisu fiicnaa noqonayaan raggana waa rag yaryaraayoo berigaa dambe uun la kulmay ee berigaa hore soo gaadhin oo kale taasaa lagu kala sooca yidhan dee fulan wuxuu la kulmay qabla alikhtilaad hebelna bacda alikhtilaad ka bacda alikhtilaada xadiidkiisa gees baa la ysaga dhiga haddii ninku lakala la kala garan waayona xadiidka guud ahaan way iskaba daayaan markaa in kolkol waa dadka caynkaas oo kalea ragga qaarkood waa dadkoodii baa hilaalo de sida jariir ibnu xaazim iyo waa nin caalim ahaa buu ahaa siqa axaadiis badan oo axaadiistiisu kutubta inoogu wada sugan tahay oo kaleo maalintii la dareemay ikhtilaad inuu ku yimi namadiisii baa xijaabayba way u diideen inay cidi la kulanto ama cidi wax ka wariso markaa aamin baa laga noqdo dee raggii uu dhalay ayaa diiday inay cidi xadiid ka maqashaba oo ilaa uu ka dhimanayo o kale marka ragga caynkaas oo kalena aamin baa lagaba noqday ikhtilaadkoodii bal waxaan lehay ninkan waxay yidhaahaan waa akhirkii ayaa تaqayur iyo isbedel xagga xifdigiisa kuba yimi kitaabkeenna waa ka ku sugan kitaabka kale صaحيixa kuma sugna bukhaarي tacliiqiya waxyaaluhu kuma sugan yahay oo jaamican kuma sugna muslimna xadiid buu leeyahay mutaabaca macnaa xadiid kale oo waliba dee nin aad u itqaan badani wax ka warinayo axaadiistiisa dabdisa iyo sheekhyadiisa waa qadane waa mutaabaca un ayuu kitaabka muslim kuba leeyahay lakiin arrin baa jirta qolooyinkiina haddii taqriib kitaabkiisa u laabantaan xaafid ibnu xajar markuu ninkan soo dhigtay saddex xaraf buu dhigtay mim sin qaf waxay ka dhigan tahay muslimna waa ka wariyey nasaa-ina waa ka wariyey ibnu maaja saddexaa kitaab muu hadal qaadin kitaabkeenan inuu ku sugan yahay macnaha bukhaari inuu aladab almufrad kaga wariyey rabsigiisooba iyo u ka dhigo ma hadal qaadin dabco markaa dambe oo taxriiru taqriib la yidhaho labadina ay isugu tegeen oo kitaabka ay bal wax ku kala dee ay kala saarsaareen oo waxyaalo badan kitaabkiibaa qayb dhan ay meeshii dee adigu ay noqotay kolley hadal ay kuba keeneen ina iyadna tacliiq uma yeelane laakiin bal waxa dee inoo soo kordhaysay faa'iidadano saddexaa rabzi mooyaane inuu bukhaarina aladab almufrad kaga wariyey waa arrintan inoo sugan waana atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ama abulwaasici ninkan jaabir waa kan magaciisii laynoo dhigay jaabir ibnu camrin baa la yidhaahaa waa nin isagu taabici oo taabiciintii dhexe kaba mid ah taa weeye wuxuu yihi saxaabigan abubarzat alaslam isaga ma qabanaya qaala qultu waxaan ihi yaa rasuula اllahi rasuulki ilaahayow dullanii waxaad i tustaa calىa camalin camal yudkhiluni اljannata jannada i geliya camal aan jannada ku galo itus qaala wuxuu ihi salaadii waa hayaa soomkii waa hayaayo kuwaas ma waa camal kale uu doonayaayo uu u dadaalo ku dadaalo uu la yimaado oo isaguna waxyaalihii janno lagu gelayay ah qaala wuxuu uhi amid foge aladaa dhibka can dariiqi naas dadka waddooyinkooda oo waxa dadka dhibaya dhagax ha noqdo qodo ha noqoto quraarad adigu waxala wixii xataa wax nijaasiya wasakha wixii dadka dhibayayba dariiqooda ka dheere marka maxaad heli ajri baa kuguma xasili bal qaybihii iimaantuu kaba mid yahay walow rasuulka ilaahay yidhi khasaasha iimaanka iyo shucabta iimaanka waa khaslada ugu hooseysay wa adnaaha imaadat اlada can dariiq sida xadiidkii kale abu hurayre rasuulka ilaahay kuba yidhi sharaa'icdii ama shucabtii iimaanka iyo khasaashai iimaanku ka mid tahay imaadat اlada can dariiq jannaa lagu gelayaa ajri baa lagu helayaa badan xadaثna muسى qال xadaثna وhayb عan سhayl عan abيه عan abi هurayraةa radي الlaه عanه سhayلka abihina waa abu صاlح aynu isna soo araragnay weeye عan abi هurayraةa radي الlaه عanه عan النabiyi صلى الlaه عليه وsلم qال أنahu qاal mara waxaa maray rajul nin mslim mslma ayaa bishawkin qodax buu maray fi طariiqi طariiqa kuba sugnayd bale xadiidka dee صaحيixa kuba sugan labada صaحيixna waa ku sugan yihiinba bukhaari iyo muslimna way wariyeen laan bay ahayd qodax lahoo dariiqa dee geed dhinaca dariiqa ku yaalay laan soo baxsanayd oo dariiqii dadka waddadii la marayay ku soo baxday dadkii dariiqa marayay dhibaysay mid dee ama hadday muddo iyo qodaxdaasi gaadho ama ay marada ka qabsatay iyo adigu bal laan bay ahayd oo imaka halkan qodaxdu maaha qodax keliyo meel taalaye waa qusna shawkin weeye waa laan qodax leho oo doodada ku soo baxsanayd ayuu nin soo maray fi ariiqi faqaala wuxuu uhi laumiidadna waan dheerayn doonaa kolley waa dadkii inaga horeeyey ee waan fogeyn doonaa oo waan ka dheerayn haada shawka qodaxdan dariiqa muslimiinta sababtuna laa yaduru ma dhibayo shawgani rajulan musliman macnaha waa si aanu u dhibin waa ciladii si aanu cid muslima u dhibin waan ka fogeyn doonaa siina uu ku dhaqaaqay uu yeelay camalkaasaa ilaahay ka aqbalay dadkii muslimiinta inuu dhibtan ka badbaadiyey niyadiisu ahaydee adigu ka badbaad muu lahayn ilaah baa kaba aqbalay oo faqufira lahu waa loo dembi dhaafay intaasaa loogu dembi dhaafo macnaa camalkii saalixa ee ruuxu laba imanayay yaryaraysi ma laha waxaa dhici karta camalkanin waxa weeyaan adigu ay kula weyneed leedahay camalkaa weyn in waxyaalo kale soo galaan oo ama cujbi iyo waxyaalo soo galaan oo kii lagugu dembi dhaafaya aanu noqon camal yarood fudaydsanaysa oo yarina uu noqdaba xagga ama ikhlaaska la xidhiidhayo ama taas oo kale kii lagugu dembi dhaafayaba markaa taasi maxay tahay ruuxu inaanu camalkii dee uu saalixayd iyo wixii khayrka ahaa aanu yaraysane wixii uu la iman karayo ha la yimaado waxaa dhici kartaba kaa isaga laba fudud ama dadka agtooda laba fudud ee layskaba dhaafayo laleeyahy kan wax weyni kuma jiraan oo malaa wax siyaasa kama helaysid inuu noqdoba kii uu ruuxa loogu dembi dhaafaya uu noqdo ninkan taasaa loogu dembi dhaafay dhibtaa waxaa dariiqa dhibaya uu ka durkiyey ayuu dembi dhaafkan ku mutay ilaahayna ka aqbalay laa yaduru rajula muslima fagufira lahu bal markaa wixii kasta oo dadka musli dariiqa dhibaya maraya dhibaya taasi dhibkiisu xataa dee wixii wasakda ahaa ee urtooda ku dhibayey ama dee hadday ku joogsadaan iyo taasna waa dhibkii uun qodaxdii iyo dhagaxii iyo wixii kale lagu turturoonaya ama dhib kaloo gaadhayay bal wax alla wax kaas oo dariiqa markaa dadka dhibayo laga fogeeya waa khisaashii iimaanka ayuu kaga mid yahay ajriganna waa leeyahay xdثna موسى qال xdثna مهدي عن واصل عن يحyى بن عqayل عن يحyى بن يعmر عن أbي الأسود الdؤaلي عن أbي dri xadيikii imika am xadيidkii aynu ka soo baxnay maaha lakiin waa snadkii aan soo maray snadkii oo waxa weeye allahuma waxaa halkan uu muسى بن iسmاعيل uu ku sugan yahay halkaa abuنعmaan caarim baynu soo aragnay inta kale lakiin san bay isugu xigxigeen waasilna waxaa ka maqan oo cibaaradiisii uu yihi mawla abi cuyaynata ayaa kaba maqan ee intii kale sidii bay isugu xigaan saxaabiguna markii hore abudar buu ahayay imikana waa abudar un ee waa sheekha bukhaari un baa isbedelay xadiidkuna waa xadiid kale kii aynu haynay maaha waa xadiid cusub wuxuu yihi markaa can abi darin qaala qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam curidat waa la bandhigay calaya korkayga acmaalu ummatii ummadayda acmaasheedii xasanuhaa keedii fiicnaa iyo wasayiuha macnaa waa lay tusay waa lay kashfiyey acmaashan ummaddu la timaado keeda daacada ah ee fiican ee ajri iyo sawaab ugu sugan yahay iyo kooda macsiyada ah ee dembi ugaba imanayo ee ayaa labadaba waa lay tusay macnaa maaha camal keliya lagama tusine waa acmaashii oo dhan camalkii saalixaana waa loo kashfiyey camalkii sayi-ahana rasuulka ilaahay baa la tusay marka fawajadtu waxaan helay fii maxaasini acmaaliha acmaasheedii fiicfiicnayd waxaa ku jira oon kaba helay ana aladaa waa aladaa dee anada zaa'ida baan kaba dhigaynaa ana aladaa waa aladaa dhibka yumaadu laga fogeynayo can ariiq oo macnaha acmaashii saalixaadkayd ee lay tusay waxaa ka mid ahayd oo ku jiray shay dadka dariiqa maraya dhibayoo laga qaado waa camal saalixa waa xasanaa acmaashii dee fiicfiicnayd ee ajriga loogaba qorayay taasi ka mid buu ahaa macnaha waa camalka ayaana yaraysanin weeye acmaashii saalixaadkeyd buu kaga mid yahay bal waxaa dhici kartaba ruuxu niyo fiican oo timi iyo ikhlaas iyo umuuro ama kaas ilaahay intuu kaba aqbalo camal weyn oo uu isagu rajaynayo waxaanu ka helin kanba inuu kaba helo wawajadtu waxaan helay fii masaawi acmalihaa acmaasheeda kuwoodii xunxumaa waxaa ku jira oon kaba dhex helay annukaacata xaako fi lmasjidi masjidka dhexdiisa taalo oo laa tudfanu aan la aasahayn kolley horta cadhuf in lagu tufaa maxaaka masjidkii waa khadiio albusaaqu fi lmasjidi khadi'atun rasuulkaa yidhi cadhuf masjidkii laguma tufaa xadiidkaasa waxaa la socotay wa kafaaratuha dafnuha anaa masaajidooda waktigaa rasuulka ilaahay masjidkiisa dhiskiisuna dhis iska basiiduu ahaa lebin baa lagu dhisay waxaa dusha sare lagaba saaray laamahan geedkan timirta ah laamihiisa cadceed bay celiyaan roob may celinahayn waxa may celinahayn ciid bay ahayd oo dee waa taas oo kale markaa arrinkiisu taas baa gogolmay oo taasay taalay oo dee kolkolo dhul aada u kululla way joogeen madiino oo kulaylkeedan mid ka daran hanfi ka badani ka dhaco bal ruduubadan haddaanay lahayn laakiin hanfiga oo markaasay waxaan oo dhamiba saqafka nawx celin maayo ay isla siraadayeenba hobal albaaba xidhnaan amay jirino waqtigaasi oo saa soo aroortay bacda asaxaaba inay ciidan qaadaan gacanta ku qaadaan oo inta ay taagan yihiin bay gacanta ku haynayeen waa raaxada imanka iyo nicmada ilaahayna siiye wuxuu hayaba markaa uu sujuudayu isleeya wejigee si aanu dee meeshii ugu guban waan garana hanfi ku dhacay ciid kuleelku suu noqonayo ayuu dhigayay halkii suu intii ciiddii gacantiisa ku qabowday abala kuleelkii kaga jabay oo u saaran wejigii soo bal xalaad taas bayd haddaba masaajidoodii ciidii ahayd xataa aan balaad may lahayn dhagax may lahayn ciidun baabay ahayd ayaa waxayd haddii dee ruuxu bal marka hore waa dembi waa mid horta oo tufidan lagu tufayaa dembi bay ahayd rasuulka ilaahay baa taa yidhi haddana istimraarkeeda in iyadoo lagu tufay bal ruux imaka soo islaamay ka dhici kartaa ruuxa iska acraabiye ruux jaahilay kaba dhici kartaa in xaakadii kuba tufay haddana deynta lagu daayo oo macnaa lagu eegtaa iyaduna waa taxadiisku inoontaa waa camal sayi ay noqonaysaa ee markaa maxay noqonaysaa in la suuliya horta meeshii taa la suulinteedi say noqon waqtigaa hore iyaga toodii waxaa suurtogelaysa waa xadiidku tuu tilmaamayo xadiidkaa kalena wa kafaaratuha dafnuhadan ee ciidan haddii la qodayn meeshuba waa ciide oo iyadoon dabadda intii xaakadii loo saarin la yar dheereeyo ciiddii laguba rogo sulid bay noqonaysay dadkii kuma tacalluqayaan oo kuma dhegayso oo bal matalan waxay dadkii la xidhiidhayama waanay muuqate dee mana muuqato waa la suuliyey laakiin markay dee sidan oo kala noqoto meeshii in laga masaxo mooyaane a sidii waxaasi ma jirto iminka izaalay hayde taasi duruqdii izaaladay kaba mid ahayd in intii la qaado iyo in dee intaa la ciiddii la kala xaadho lagu aaso taasna dhulkiina dee sideedii cadi buu noqon ruuxii ku fadhiisanaya ama ku tukanaya wax gaadhaya ma jirto izaalay ahayd ee bal waxaan leenahay tufidda horena waa dembi in diintaas iyo eegasho iyo inaan la suulin oon meeshii laga suulina istibraarka caynkaasina dee acmaashii xuxmayd buu kaba mid yahay iminka waqtigeennana dee maba jirtee waa izaalo unbay noqonaysaa wax kale defniya waxaase waa waqtigoodii iyo masjidkii ciida uun ah ayay taasi kaba dhalan kartaa ama ka iman kartaa baan ujeeda wajadtu fi masaawi acmaaliha nuqaacata fi lmasjidi laa tudfanu aan laba aasahayn baabu qowli lmacruufi macruufka qowlkiisii intan yar waa axaadiis iska sahlan bal waan yar raacinaya walo waqtigu aada u dhowlahay macruufka qowlkiisii buu baabkiis macnaa waa hadalkii fiicnaaye la odhanayay macruufkii wataan soo aragnay axaadiisi baabkii baa inoo socdo weli xadaثna bشhr بn mحamedi qaal akbarana cabdالlahi qaal akbarana cabdالjabar bn اcabaas اlhamdaniyu can cadiyin waa nin adigu bal atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaayo kollay sidiisa saduuq weeye bal tashayic baa kollay waxay ku sheegaan unu ahaa ama ay wax kaga sheegaan can cadiy bni haabiti can cabdillaahi bni yaziid alkhadmiyi qaala wuxuu uhi saxaabigaasi waa saxaabi ansaar oo aw soo yaraa asxaabtii yaryareed kaba mid ahaa qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam kulu macruufi sadaqa waa taa waan soo ogaanay shay kastoo macruufa sadaquu noqonaya xadaثna سacيid بن سulaymaan qaal xadaثna mubaarak mubaarak بnu fadaalo weeye bal mar kale aan terjamayn doona in shاء الlah an haabit mubaarak بnu fadaal abu fadaala la yidhaha can haabiti can anasi qaala kaana الnabiyu salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu aha idaa utiya bishay shay haddii loo keeno hadiye iyo waxyaalo yaquulu wuxuu odhanayey idhabuu bihi la taga oo u geeyay ilaa fulanata hebla fainaha kaanat waxay ahayd sadiiqata khadiijata khadiija bay asxaab la ahayd waa xusuus weeye khadiija markaa may noolayn madiinaa la jooga markaa hadalkiisan idhabuu bihi ruuxa u geeya waa min alqowl اmacruuf weye ina baabka waxaa baabu qowl macruufi hadalkii fiicnaa wanaagsanaa sadaqadii ajriga noqonayey waa dalaaladii iyo irshaadkiiyo taas ayuu tani kaba mid yahay khadiijo ugeeya xaggan kalena khadiijo xusuustaasi rasuulka ilaahay baaba xadiidkuba yidhi weliba arrinta khadiijo ku tacalluqsanaa iyadoo haweenay islaan ahayd oo u timi oo uu soo dhoweeyey layidhi islaantan maxaad saa ugaba qaabishay ayuu yihi khadiijo waqtiyadeedii bay noo iman jirtay waina xusna alcahdi min aliimaan waa xusuusta hore iyo cahdiga iyo ogaanshaha fiican iimaanku taasna kaba mid yahay waa macruufkiibuu kaba mid yahay idhabuu ilaa beyti fulan t heble aqalkeedii ugeeya fainahaa kaanat tuxibu khadiija waa dee mucaamaladii fiicnayd iyo taqdiirkii iyo ikraamkii uu khadiijoo dhimatay baa rasuulka ilaahi maamuusaya hadalkiisan uu leeyay idhabuuna waa macruufkiibuu kaba mid yahay qowl bimacruuf xadaثna mحamed بn kaثيiri qaal akbarana sufyaan waa hawri can abi maliki اlأshjaciyi waa taabici sacd bn طaariq la yidhaaho iq ah can rabciyin isaguna waa taabici weyn oo mukhadrama rasuulka ilaah waqtigiisiiba noolaayo rabciyi ibnu xiraash la yidhaha caabidna ahaa hiqaa can xudayfata qaala wuxuu uhi xudayfa qaala nabiyukum salى اllahu عalayh wasalam kulu macruufin sadaqa waa xadiidka haddii cabdllahi ibnu yaziid warinayay mid laba mida nebigiina wuxuu yihi wuxuu tan u leeyeyna waa ihtimaam waa nebigiini laydin soo diray ahaydna ku dayataan aad raacdaan isaga bal matala dee taas waxa weeyaan wuxuu yihi macruuf kasta waa sadaqo oo dee waa wuxuu ku kicinayaa tahyiij rasuulka ilaahay dayashadiisii iyo camalfalka ay umuurahan ku camalfalaan baa usluubkani faa'iideynaya waa baab tahyiij eh allah subxaana watacaala alaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka